bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa waxa ay siyaabo kala duwani kaga soo baxayaan maamulada puntland iyo sidoo kale somalilan kuwaasoo dhowaan ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka sanaag ee ay sheegtaan maamuladooda labada dhinac wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay xal ka gaareen arrintaasi kadib wadahadal cuqaasha iyo sidoo kale somalilan ay ka yeesheen dagaalkii ka dhacay deegaanadaasi asigoona tilmaamay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan ismaaciil cabdulaahi saxardiide in arrintii ka dhacday deegaanka boocade la dhameeyey gebi ahaanba lana soo afjaray dagaaladaasi waxauna sidoo kale tilmaamay in oqaasha dhinacyadaasi ay xal kala gaareen dagaalka ka dhacay sanaaga arrimahaas waxaan la kulannay runtii labayo labaatan caaqil waxaan la kulannay wakiilka garaadka oo ah orodkiisa cabdilaahi garaad saleymaan garaad maxamed magaaladan aan kulankuu ka dhacay waxa weeye waa orboweys orboweys waxaa isugu yimi dadka madaxda ah ee cuqaalada ah ee degan ilaa garowga dushiisa ilaa jiidali oo eeragaaba u jirta ilaa toddobaatan kilomitr xagga bariga ee laasqore uga jirta dadka laxaadkaa le-eg ilaa toddoba boqol iyo kontonka kilomitr degan cuqaashoodii rasmiga ahaa cuqaashii soo jireenka ahaa iyo runtii raggii warweynta ahaa waxaanu ku saabsanaa shirku laba qaybood qayb waxay ahayd sidii nabada in looga heli lahaa looga gaari lahaa loogu wada noolaan lahaa noolaashaha dadka dhinaca diga waxa ka soo baxay ta ugu horeysa waa mid iska basiida bay ahayd waa la isla qaatay meel kastaba dadka walaalaha ah ee isqabtay iyo sidii loogu kurman lahaa hadday dowlad tahay iyo hadday madax dhaqameed iyo beelaha tahayba in si wada jira loogu golmado oo dhiiga qubanaya ee dadka walaalaha u dhexeeya in lasoo afjaro waxaase arrintaasi kasoo horjeestay sidoo kalena been abuur ku tilmaamay wasiirka wasaaradda ee warfaafinta maamulka puntland maxamuud xasan soocadde kaasoo sheegay inay yihiin hadallada kasoo yeeray wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan kuwo been abuur ah oo ay ku been abuuranayso qaar ka mid a oqaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda sanaaga asigoo dhinaca kalena tilmaamay haddii ay wax nabadaynayso somalilan in looga baahan yahay inay nabadayso dadkii ku dagaalamay qaybo ka mid a gobolka sool sida hadalkoo u dhigay wasiir soocadde oo warbaahinta kula hadlay magaalada garoowe
runtii waraysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid ee wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka sool halkaa uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo somalilan iyo shiifna uu ka dhacay aana waxba kama ay jiraan wada socotaan oo toddobaadkii hore ee ciidamada somalilan waxay si kala dhaqaa usoo galeen gobollo puntland ah sida gobolka sanaag iyo gobolka highland ciidamada puntland ayaa halkaa tegay kadibna way ka baxeen noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada awrboogeys orbogeys waxa ay kula kulmeen dadkii shacabka ahay meesha joogay dadkii kala soo ururiyay dhinacyada lagala maray sidoya laga qaatay oo laga hadafsiiyey unbaa meesha ka dhacay waxaase la yaab le wasiirka oo saxabdiid oo runtii aan anugu aqoon badanna u leeyahay deegaankaana cabsinimo iyo xididnimo labadaba ay ka dhaxayso inuu siyaabaha qaarkood u hadlo waxaa lagu been abuurtay garaadka beeshaas oo kamid a garaadada ugu waaweyn jireenka ah ee dadka sooltanaaga iyo cayn garaa taleebaan garaad maxamed oo ilaahay caafiya xalowda joogay ee magaalada adgabay oola sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu sidkaa joogay oo uu wax ka saxeexay go-aamada dadka lagu maran hadaadinay haddii uu leeyahay somalilan baa waxusaynaysa waa la soconaa gobolka sool ee degmooyin kamida oo koonfurta gobolka sool laba beelood oo halkaa wada dega ama anidhahday hal beeloo wada degta ayaa dagaal sokeeya dhex maray somalilan wey dabkaa qurinaysaa runtii labada dhinacna waxaanu aaminsanahay inay iyadu shabshada iyo dhibta iyo shidada ay ka dambayso ay dadkaa isku hubaynayso walaalaha ah taasina waa xaqiiq maragma doontaa isqaqabsiga labada maamul iyo sidoo kale dacaayadaynta warqaybta warbaahinta ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ahayd mid cirka isku sii shareerayso iyadoona dhinac waliba si gaara uu kaga hadlayo arrinta la xiriirta dagaaladii ka dhacay qaybo ka mida sanaaga oo u dhexeeya muran somalilan iyo sidoo kale puntland ka dhex dhashay dhowaan waxaana halkaasi ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan labada dhinac walow khasaarooyin kala duwan ay soo gaareen dad danyar ah oo ku sugnaa goobaha dagaaladaas oo ay ka dhaceen ee ka tirsan gobolka sanaaga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa shaaca ka qaaday inay wadaan horgeynta baarlamaanka soomaaliya sharciga hindis waa sharciga la xidhiira arrimaha doorashooyinka sanadkan kaasoo lagu wada dhowaan sida uu shaaca ka qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya si ay u meelmariyaan si loogu dhaqmo doorashooyinka kadib sanada labada kun iyo labaatanka walow haatan wax lagu qaybiyey halbeega afar dhibic shan oo lagu wado dowladda soomaaliya ee soo aadan in lagu soo xulo balse waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya in si looga gaashaanto mid lamida midda haatan soo aadan sannadda labada kun iyo labaatanka ay u dhacdo doorasho qof iyo codda ujeeddadeedu ay tahay in haatan sharcigan lasii meelmariyo si uu usii shaqeeyo hadda sharciga doorashada waan ku dadaalinahay in runtii laga gaarsiiyo walow halka baarlamaanka waa u gudbiyo oo ah akrin koowaad akrin labaad akrin saddexaad laga yaabo waqti inuu noo saamixi waayo in aan taas laakiin waxaan rajaynayaa gudumaya markuu yimaado waa kuwa fadhiisanaynaa bal sidii taas loo dadejin karo haddaan ka gaarsiin karno waa samayna laakiin waxaa muhiim ah hadda annaga waxaan samaynay qorshe labada kun iyo labaatanka ah laakiin weli xataa gobolada lama inaan wadaagin waan rajaynaynaa madasha soo socota ee leadershipka ah in laga kacso oo yani fakar laga qaato habkii lasoo qorsheynaa labada kun iyo labaatanka sidii loo gaarsiin lahaa dalkan xalka faraco haddaan dadka gaabska ku jira aan la yacno arday isarkeeda waxa adkaanaysa dad doorasho guud inay dalkaan ka dhacdo marka waxaa la rabaa dad wacyigelin gobol kasta iyo deegaan kasta oo dalkaan ka tirsan in la gaarsiiyo waxa labada kun iyo labaatanka loo baahanahay mar alaa marka aan isku raacno wacyigelin aad u baahan weyn runtii in laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa magaalada gobolada yacni civil education waxaan waxay yihiin dadku sida doorashada loo galay dadkiiba markaas yacni ka maaragtay fahamsan in sharciyadii aqoonsanaya dowladda haatan jirta ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii xilka la wareegtay waxay ballan qaaday in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah walow taasi ay dhici waysay haddana waxaa wax lagu saleeyay hanaankii afar dhibic shan ee qaabka qabaa'ilaadka kaasoo mar kale soomaaliya waxay ku qaybsan doonto balse waxaa laga sii tabaabashaysanaya sida hadalka ra-iisul wasaaraha ka muuqanayso in mar kale dib ay usoo laabato hanaanka afar dhibic shan oo soomaaliya wax loogu qaybiyo iyadoo lagu wado in loo gudbo qaab axsaab siyaasadeed oo dalkan gaarsiiya qof doorasho iyo qof iyo cod ah taasoona ummadda soomaaliyeed ay si aad ah ugu hanweyn yihiin halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqi doonta natiijadii doorashooy waa natiijadii imtixaanaadkii midaysanaa ee ka qaaday soomaaliya waxaana wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ay shaaca ka qaaday in maanta lasoo bandhigi doono natiijadaasi sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabduqaadir cabdi xaashi oo kula hadlay muqdisho qayb ka mid a warbaahinta soomaaliyeed wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay inay si aad ah kaga mahad celinayaan dhammaan ardaydii ka qayb gashay imtixaankaasi midaysnaa kuwaasoo kor u dhaafayay labaatan kun waxa uuna sidoo kale sheegay in sanadkani uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee ay ka qayb galaan imtixaan caynkani ah arday soomaaliyeed oo intaasi la eega asigoo tilmaamay imtixaankan kii ka horreeyey in ay ka qayb galeen oo keliya tirada tiro aan gaaraynin ilaa iyo afar kun oo arday balse waxa uu si aada ugu mahad celiyey waalidiinta iyo ardaydii ka qayb galay imtixaankii ugu dambeeyey ee dowladda ay qaaday natiijada ayaana maanta noqonayso mid ay dowladdu soo saarto taasi oo ay in muddo a sugayeen dhammaan ardaydii gashay imtixaanaadka midaysan ee laga qaaday iskuullada ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya wararkan naga soo gaaraya deegaanka mandheera ee gudaha kenyana waxa ay ku waramayaan in al-shabaab ay weerareen xarumo isgaarsiin oo ku yaalay duleedka magaalada mandheera gaar ahaan deegaan lagu magacaabo fino waxaana taliyaha booliska ee deegaanka lafay uu sheegay in ay ku raadjoogaan raggii ka dambeeyay weeraradaasi al-shabaab ayaa horey tiro weerara kaga fuliyay gudaha kenya waxaana la sheegay xarumaha isgaarsiineed ee ku yaalay deegaankaasi fino in ay gebi ahaanba burburiyeen al-shabaab iyadoo sidoo kalena ay halkaasi ka geysteen khasaarooyin kala duwan al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay inay kordhi doonaan weerarada ay ku hayaan gudaha waddankaasi kenya ugu dambayna madaxweynaha dalkaasi jabuuti iyo mudane ismaaciil cumar geele oo ka qaybgelaya shirka jaamacadda carabta ayaa waxa uu soo jeediyey in la dardargeliyo dagaalada ka dhanka ah kooxaha xagjiriinta ee kusii baahaya qaybo ka mid ah wadamada islaamka gaar ahaan jaamacadda carabta waxa uuna mudane ismaaciil cumar geele dhinaca kala tilmaamay in loo baahan yahay in la sidoo kale la dhiso dowladda ay ku midaysan yihiin dhammaan ummadda reer falastiin ee haatan ah dulmanayaasha waxa uuna sidoo kale soo jeediyey shirarkan waa shirkan qodobada ka soo baxa in madaxda jaamacadda carabtu ay meelmariyaan ismaaciil cumar geele iyo madax kaloo dhowra ayaa shirkaasi ka qaybgelaya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadi wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh